waxaa dhimaata in doonyo alwaaxa anaga aan soo kaysano doonyaha alwaaxda dhibaatadooda waxay tahay heer markay gaarto mawjadu ama dabayshu ay gaarto foorahan xooga badooyinta hindiya ka dhacay uu heer gaaro waxaa gaaraysa heer xawliga dabayshu ay ka badato xawliga doonta taasoona keenaysa in doonyu socon waayaan marka waxaa dhacda marar inay saddex usbuuc afar usbuuc dabayl xoogle badda ka dhacdo taasoo keenta in dekadaha matalan tan cumaan annaga alaabta dhigano ama tan duway ay u diidaan doonyaha inay baxaan oo ay dhahaan okay ilaa dabayshu degayso saddex usbuuc afar usbuuc ma bixi ka dhaan markii dabayshu ay degto kadib lasoo fasaxo xilligaa marku ay dabayshu ka ay dhacayso waxaa dhacda in alaabtu kala go'do oo alaabtu macnaa qiimahuna kaco cillado badan ay yimaadaan bal suuqyada magaalada boosaaso ka waran hadda saddex usbuuc hadda dooyin waxay ku xinibnaayeen magaalada dekada cumaan oo ay ku dhirarnaayeen saddex usbuuc waxaa hadda lasoo fasaxay labaatan iyo sideedii bisha doonyihii u horreeyay hadday soo socdaan oo hadda dekedaa ka dareemi kartaayo doonye muddoma ay iman maxay sidaan doonyahaasi doonyaku wax hay wax walba wax walba oo boosasho laga isticmaali jiray oo alaabta macnaha maadaama aysan toos halkan u iman dekeda salaaloo kale alaabta wada imaataa alaabaha boosa laga isticmaalo o dhan markay imaataa doonye alwaaxa lagu soo wareejiyaa suuqyada magaalada boosaaso iminka maxaa laga dareemayaa hadda waxaa laga dareemayaa dee alaabihii loo baahnaa o dhan waa kala go-an yihin markii alaabuhu xataa kala go-aan waxaa dhacda matalan alaab qayb kamida go-do ama alaabaha qayb kamid qaybo kamida go-aan gawaaridan hadda safarada gobolada u baxaa ma waxay u baahan yihiin rar dhamaystiran marka markay waayaan waxaa dhacaysa iyagana ay joojiyaan inay safraan oo ay dhahaan okay doonya inta ka imanayaan baan sugaynaa marka taasina waxay keentaa haddana gobolada inay saameyn ku yeelato alaabuhu kala go-aan alaabtii qaybtaa la boosas aan laga qaadin oo la geyn gobolada oo lala sugaayo alaabihii kale maadaama alaabuhu ay yihiin gawaaridu lacag gaara isku bixiyaanoo lasu laysugu qaybiyo raashin keliya gaari kuma bixi karo maadaama raashinka nooligooda uu yaryahay marka bagaashkay faa'ido ka helaan sidaa daraaddeed waxay keentaa gawaarida in ay iyagana joojiyaan inay safaradooda yareeyaan waxaa sheegtay in safaradii uu dibidhac ku yimid ganacsigaaga muxuu saameyn ku yeeshay maadaamaad kamid tahay ganacsatada suuqa magaalada boosa saamaynta wuu ku yeelanayaayo saamaynta wuxuu ugu yeelanayaa alaabaha annaga aan qaadano qayb baa waxaa jirta expire datekooda soconayo waxaa jirta matalan qayb taariikhdooda matalan oo kale raashinada oo kale alaaba waxaa jirta raashi taariikhdooda ay yar tahay marka waxaa laga yaabaa in markii ugu horreysay meshii warshadii laga soo gatay laba bilood waddada kusoo jireen oo salaala kusoo socdeen laba bilood oo kale badda kusoo jiraan afar bilood iyadoo taariikhdooda tagtay ay alaabta ku imaato kabacdin culays kugu yimaadaha inaad dhaqso alaabta ka takhalusto si waqtigii kugu socdo marka waxyaabahaas cillado badan oo noocaas oo kale jira marka caqabadahaasu ma bilaha xagaaga ina ka hor yimaadaan inta badan bilaha xagaaga ina hor yimaadaan ay dabayluhu jiraan sababtoo riskiga lama qaadan karo inta doonyood oo baddaa ku degto waa og tahay sanad walba dhaqdhaqaaqa ganacsiga sidee buu yahay magaalada boosaaso maadaama inta badan bulshadu ay sanadkan la sheegayo inay ka xagaa baxeen gudaha magaalada wallahi ganacsigu alxamdulillah waa fiican yahay mar hadday nabad jirto wax walba waa fiican yihiin ganacsigan iskhoos udhac wuu ku yimaadaa kor udhac wuu ku yimaadaa laakin averageka sanadka un baa uqaybinaysaa lakin alxamdulillah rabbi calamin wax dhibo la sheegta ma jirto badeecadaha suuqa ka go-ay hadda maxaa kamid ah wax kasta oo doon lagu soo qaado wax kastaa go-aya laakin waxa go-a waxay tahay wax kasta oo ka yimaada meelaha kale fog fog ayi meel adduunka oo dhan ha waxa boqolkiiba sagaashan alaabta go-an tahay hadeer meeqa sana ayaad kamid ahayd ganacsatada puntland intaan noolaa dadkan boqolkiiba sagaashan dadku waa ganacsato dadka inta dowladda u shaqaysa wadada yar